dooda ayaa salka ku haysay in goluhu go-aan ay ka gaaraan wasiirka cadaaladda dib oogisna ay ku sameeyaan sidau golaha ka sheegay xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye wasiir sidaasoo kale u dhaqmay intaa ku jiray dowladda nidaamka dawliga iyo kala dambaynta hadday ka dhunto qaranka wax dambe u hadhay ma jiro markaa mudane guddoomiye wasiirku haddii lagu wargeliyey in ajanda baarlamaanka u yaallo wax kaloo ajanda ahuu samaysan karaa ma jiro wax halkan inuu yimaado oo golahaan hor yimaado uga muhiimsanaan karaa ma jiro weliba waxaa la ii sheegay in uu baxay oo golaha soo galay oo halkan marayey villa hargeysa dhexdeeda marayay ayaa la ii sheegay markaa guddoomiye anigu waxaan qabaa haddii wasiirku inta la gaadhsiiyey in halkaa laga rabo ajanda u yaallo meeshaan uu soo galay uu golahan yaraystay inta labada ku habboon laga qaadaan qaba markay bilaabatay dooda ka dhanka ahayd ayuu soo galay wasiirka cadaaladda fadhi goluhu ay lahaayeen waxaase fadhiga ka saaray guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe wasiir waxaan dhihi lahaa maanta waa fasaxan tahay golaha arrintaada go'aan ka gaaraya wasiirka sida haddaa la sheegay dalka hor sharcigan la keenayna nidaam xumo ayaa sharcigan loo celiyey ayada oo maaragtay wasiirkii iyo ku-xigeenkii wasiir dowlihiiba iskaga tageen ani maalintaas dalka waa ka maqnaa haddana saakay shirkii markuu furmay wasiirkii waa la waayey asigana nooma imaanin ku-xigeenkiina ma imaanin wasiir dowlihiina ma imaanin hadda markaan fasaxnay tiimkii isaga la waayey hadda wasiirkiiba waa u jeedaa nidaamkaas arrintaas runtii xildhibaanada dalkooda waa socday waxay u qaateen ihaano iyo yaraysi golaha shacabka iyo baarlamaanka ayaa loo qaatay wasiir waxaan dhihi lahaa maanta waa fasaxan tahay golaha arrintaada go-aan ka gaaraya xildhibaan mustaf sheekh cali dhuxulow ayaa ka hor yimid dooda xildhibaanada qaar ay ahayd in halka laga hayuubiyo wasiirka
runtii aniga waa kaxumaa koraan joogay waxaan rabaa inaan ka bilaabo hadalkayga wasiirka saaka sagaalkaiyo barka horta waa joogay tobanka subaxnimaan halkan fadhiya waxaa yimid guddoomiye ku-xigeenka labaad wuxuuna yidhi kooramka sagaal iyo toban qof oo bisaa fadhida sidaas daraaddeed ilaa ilabanaan sugaynaa markaas kadib uu baxay laba qodoba waxaan rabaa muhiim inaan idiin sheego horta mid waxaa waa deganaashada siyaasadda in wasiirka cadaaladda bannaanka loo bax yidhaahdo waa okay in mar kale loo yeero waa okay laakiin wasiirka cadaaladda iyo dastuurkan maanta waxaan uga qaadaynaa halkan xilka oo siyaasad cusub oo soomaaliya ka bilaabataan isaga ku bilaabaynaa arrintaas wax la yeeli kara maaha sababtay waxay tahan waxaa weeyaan nin kastoo halkan joogo xildhibaana constituency oo matalaa wasiira meesha u fadhiya annaga baarlamaanka waa arrinnima u leenahay wixii qadarina oo xildhibaanada naga mudan yihiina diyaara u nahay laakiin wasiirka dastuurka lagu bilaabay xilka halkan in looga qaado wax soco kara maaha maba soco kartaba waxay isugu soco karin annaga maxaan qabanaynaa annaga siyaasaddan ka shaqeynaa haddii leedaha xilni qof maanta aniga xilliga jecel wallaahi bilahi tala ma jirin qofka wasiirka qaadale ana waaye laakiin aniga ninkaan matalay halkaan mayma xunuma dhahayabe xildhibaanada marka qofkii aan matalay halkaan hanti soo istaagaan aan loo codaynaa horta arrintaas nama qabato weliba adinkaa laydinku bilaabaane ugu dambayntiina guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa soo jeediyey in wasiirka loogu yeero fadhiga kanxiga lana weydiiyo dhaliilaha ka tirsanaya xildhibaanada golaha markaas kadibna xildhibaanadu ay go-aan qaataan fadhiga ayaa ku soo hormay natiijo la-aan waxaana xildhibaanada golaha shacabka ay dhiibtay aragtiyo kala duwan xilli wasiirka cadaaladda xasan cali maxamuud oo fadhiga maanta bannaan joog ka ahaa cabdulqaadir okey v o a muqdisho